aqoon-yahano iyo arday wax ku baratay qaarkood deegaanka jawiil ee gobolka hiiraan ayaa dhowaantan magaaladaasi ka hirgeliyay maktabad ay wax ku bartaan ama ku akhristaan dadka ku dhaqan deegaankaasi arrintaasi ayaa waxaa soo dhoweeyay bulshada gobolka iyo kuwa deegaankaba xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi
magaalada jawiil ee gobolka hiiraan ayaa dhowaan waxaa laga hirgeliyay maktabad loogu talagalay inay wax ku akhristaan bulshada ku nool magaaladaasi waxaa maktabadda si isxilqaan ah uga hirgeliyay dhalinyaro aqoon-yahano ah oo kasoo jeeda magaalada jawiil munaasabad kooban oo xarigga lagaga jaraya ayaa waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka jawiil cumaa udiin dhalinyaro iyo marti sharaf kale aadan samadoon oo xubin ka ah dhalinyarada isku xilqaantay daahfurka maktabaddan ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedada laga leeyahay xaruntan arrinta horta maktabaddan waxay ku saabsan tahay oo lagu talagalay in dadkan deegaankan reer jawiil inay ka faa'iidaystaan guud ahaan ardayda iskuulka dhigato iyo dadka degmada degan iyo guud ahaan deegaanada hoos yimaada degmada inay ka faa'iidaystaan aqoontoodana ka kororsadaan ayaa lagu talagalay maktabaddan intii maktabaddan waxaa soo qabaqaabiyey dadka dhallinyarada ah oo u dhashay deegaankan ama degmada jawiil dadka u dhashay baa soo qaban qaabiyey maktabaddan isxilqaankii a marka lagu dhisay maktabaddan lagu diyaariyey lagu qalabeeyey taasaana waxay keentay in dhallinyarada ay ugu talagaleen inay ka faa'iidaystaan dadka degan hadday isku jiraan ardayda iyo dhammaan dadka deegaanka degan inay ka faa'iidaystaan si wal buug walbo oo hadda maanta looga baahdo maktabadda waa laga helaa wixii kaloo ka dhimana insha allahu tacaala wakhtiga dhow waxaan rajeynana insha allah iyadana inaan usoo dhammaystirno waxyaaba qalab badan oo laftirkeeda u baahantaa jiro waana soo dhammaystirana haddii ilaha yidhaahdo
muhiimad intee la eg ayay u leedahay hirgelinta maktabaddan maxaase laga faa'idi karaa waxaa mar kale ka jawaabaya aadan samadoon waxaan is leenahay kulley haddii maktabaddan sida aan anaga ugu talagalna looga faa'iidaysto wax badanay ka bedeli doontaa bulshada reer hiiraan dhammaan iyo dadkan degan degmada jawiil iyo deegaanada ku xeeran marka waxaan is leeyahay maktabad aaday muhiim ugu ahayd bulshadan ayagana way runtii aad bayna usoo dhoweeyeen wayna nooga mahad celiyeen barnaamijkan iyo isxilqaanka iyo hawsha lagu dhisay qof kastoo u baahan oo markaas ayada ah inuu aqoon kororsado rabo uu imaan karaa waktigiisana uu uga faa'iidaysan karaa cilmigiisana uga kororsan karaa si guud waxyaabaha waxbarashada asaasiga ah sida galaasyada kala duwan ee la dugsi sare way yaalaan oo ardayga dugsiga iskuulka dhiganayo waxa uu uga baahdo wuu ka helayaa ilaa galaaska koowaad iyo ilaa galaaska labiyo tobnaad wuu ka helayaa sidoo kale buwaag kale oo aqoon guuda way yaalaan sida buwaagta taariikhda ah buwaag kale oo eega laftirkooda waa yaalaan dictionaryga qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb galay oo isugu jira culamaa udiin aqoon-yahano iyo waalidiin ayaa waxay sheegeen inay muhiim tahay islamarkaana baahi weyn loo qabay maktabaddan waxaanay u mahad celiyeen dhalinyaradii sida ee saxilqaanka ah uga hirgeliyey
taas marka waxay keeni kartaa in waxtarkii ama muhiimadii maktabadda loo sameeyey ay muddo ay sii jirto oo ubadkeeni ubadkoodii kale ay sii gaarto waxaan u mahad celinayaa allah subxaana watacaala waxaan kaloo u mahad celinayaa walaalaha isxilqaamay ee dhallinyarada ee degmada jawiil ka soo jeeda ee maaragtay ayagoo arday ah ayagoo aqoon-yahano ah u fikiray walaalahood si wax u baran lahaayeen soo aruuriyey maaragtay buwaagtay wax ku baran lahaayeen dugsiga sare ilaa dugsiga hoose sabuuradihii cadcadaaho maaragtay wax ku baran lahaayeen maaragtay kombyuutaradii agabkii ka dhinaa ayay usoo gadeen ilaahay baa ku mahadsan ayadana aad ay mahadsan yihiin ajiri xasanaad allah ka siiyo camalkooda maaragtay allah ugu daro anoo ka mid ah bulshada ku nool degmada jawiil maktabaddan oo maanta la daahfuray oo xaragga laga jaray oo ma aad bay muhiimad noo leedahay awal maktabad meesha kama jirin waxaan ku akhrisanana ma aan lahayn laakiin hadda maktabad ayaa la furay oo ardayda ka faa'iidaysanayso oo wax ku akhrisanayso taasoo keenayso in oo ardayga kororto oo qof walba wax qof kastoo akhriska jecel keenayso in cilmigiisa korsoo maadaama qofka hadduu akhrigiisa badiyo cilmigiisa kordho marka aad baa usoo dhaweyneynaa waxaan u mahad celinaynaa dadkii aqoon-yahankaa oo soo abaabulay in maktabaddan meesha saaka oo laga daafuro aad baa usoo dhaweyneynaa aad iyo aad baa usoo dhaweyneynaa ka dhalinyaro ahaan odayaal ka waalidiinta aad baa usoo dhaweyneynaa faa'iidada inoo keena inaan waxbaranno oo isku xilqaano wax weyn bay noo leedahay faa'iid wax weyn bay noo leedahay inaan wax baranno waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada noo keentay abadan quruxda badan oo maanta xariga looga jaray degmada jawiil waxaan haddana mar labaad u mahad celinayaa dadka qurbajoogta walaalaheena oo noo soo huray oo naf iyo maalba noo soo huray waxaan marka aan ugu baraarujinayaa qof kasta oo akhriska jecel ama ha yaraada ama waynaade waa ka faa'iidaysan karaa waa faa'iido furan inta badan deegaanada soomaalida dhalinyaro si isxilqaan ah usoo abaabulay ayaa waxay ka hirgeliyaan waxyaabo horumar u ah deegaanka gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne